aad baan idiin salaamayaa aada iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan idin imaado oo idin soo hor istaago bodiumkan aniga iguma cusba inaan saas u hor istaago waa waxaan muddo badan ka shaqaynayay shaqadaydu ah dadka waa u sheega waxaa ladaa siyaasaddu aniga ima ahayn shaqo waxna waa hobby waxna waa profession wax la yidhahdo marka mataqaanaa soo maaha professionka qof wuxuu ka shaqaysta wey hobbiguna waa wuxuu iska jecelyahay oo marka laga yaabaa waagi aan waxbaranayo ardayga ahaa iyo inaan bugaagtaa siyaasadday akhristo laakiin aniga shaqadaydu waxay ahayd macalinim intii badan waktiga macalimaa kusoo qaada marka environmentkan waxbarashadu waa jawi aan jeclahay wey runtii kuna raaxayso marka waa ku faraxsanahay inaan idiin imaado hadda wakti badan uma helo oo hawshaas ka siyaasadii puntland baa ku mashquulinaysa laakiin waa meel aan jeclaan lahaa runtii wakti badan aan ku dhumiyo hadii laha yihahdo aad baan uga mahadnaqaya cabdirasaaq soo dhaweyntiisa iyo shaqada ay runtii hayaan cabdirasaaq iyo dadka lamid ihi waa dadka aan loo dhiraahdo afka qalaad lagu yihahdo ansung heroes waxaa weeye markii la turjumo waxaa la yidhaahdaa waa geesiyaasha aan loo heysin aan la xasuusanay laakiin hadda markaa ujeeday labadii kun ilaa laba kun iyo gormay ahayd isagoo hadda dhalinyarahan ujeeday oo magac cabdullaahi suudhaax la dhigdhigaya iyo dadka jawiga noocaan ah oo soomaaliya ah oo dhibtaasa dhabar adayga waxna ka bedela aqoonta wax ka bedela garashada wax ka bedela caafimaadka dalkana wax ka bedela wey haddii sideed boqol iyo soddon iyo lix ay mar hore soo qaranjiyo soodhan ka shaqaynayaan kun iyo laba boqol afartan sideedna hadda ay dhigato waad qiyaasi kartaan yacni abuuritaanka human capitalkaas intaa tira la eg in la abuuraayo waa wax wakti u baahan waa wax dhabaraday u baahan waa wax dhib loo in loo dulqaato u baahan wey marka aad buu ugu mahadsan yahay isaga iyo inta lamid ah ee jaamacaddan ka shaqaysay heerkana soo gaaraysa aad buu u mahadsan yahay khudbadii intaan odhan lahaa shubaa yiri shubo hadde anugu waxay ahayd shaqadaydu macalinimo isaga shaqadiisu waa war waa hadalay suugaan marka hadda isagoo cabir anu xataa ma cabiri karo qadaanta ka sheekeynayay si qof hoosxun si qof hoosxunta idinkaga sheekeeyey ana waxaas yiri oo qabaad masaas hortula xumayd ya waa sax wuxuu ku cabiro waad garanaysaa dhibta ay leedahay wuu waxa ka sheekeynayay qof waxba kuu dhibin qabiil daraaddi inaa u disho adduunka ku sheegto aakhirana ku sheegto imagine waxba kuu dhimin innocent halkaa maraya bay kugu jirta kalena waa qoomeysaa waa runtiisa intaa isagaa yiri runtii waana ku ayidsanahayo dee qabiil cidna waxma taro qabiil hadda idinka dhar idinma gabo ha dhar idinma iska daa jaamacadba dhar idinma gabo oo buog idinma siiyo oo macallin idinkama bixiyo oo cuno idinma siiyo oo siduu sheegay jaamacad idinma dhiso maxaa marka qabiilka ma iisha daweynsaa la ii sheegay ku taro xashdahan kama shaqeeyo waxaa soomaaliya dowladnimadeeda riday dowladda uu ka sheekeynayo shubay oo meesha aanrano nagaasiiyeen adoo qabyaalada been iyo qoloqolo meel laguma gaaro inaad marka ka fogaataan iska ilaalisaan ka dhursoontihiin baa la rabaa siyaada waxaa la yidhaahdaa waxbarashadu waa tallaal waxbay tallaashaa ma garataa sooma qofka maxaa loo tallaalaa sidiisaba maxaa la tallaala lakin marka waxa way qofka inuu isaga cudurkaasi ka badbaado lakin maxaa ka muhiimsan haddii isagu uusan badbaadin oo la tallaalin oo cudurka ku dhaco muu samaynayaa inta kale dhan buu qaadsiinayaa soo maa marka waxaa ka muhiimsan waxaa weeye tallaalka isaga la tallaalayo oo uu caafimaad helay waa shaksi laakiin waxaa ka muhiimsan inta ka badbaadaysa cudurkaa haddii isagoo qaadi lahaa qabila marka waxbarashadu waxaa ugu muhiimsan waxaa weeye in qofka wax xun ka tallaashaa la rabaa adiga iyo ninka jiriga ah oo banaankaa taagan in waa ku wadwantihiin calaamadooda marku gartaa waa inay jiraan haddaad laakiin isku fikir noqotaan isku caqli noqotaan isku xisaab noqotaan maxay kaga duwantaa aqoontu maxay tartay maxaa ma tarin marka aqoontu waxa ina qofka tallaashaa rabaa xumaanta ka tallaasho kabacdina qofkaas marka qof fiican noqdo waxa weye wanaag badan buu inta kale gaarsiinaya marka waxbarashadu wanaaggaasa leedahay waxay kaloo leedahay dee qofka marna qofkaa faa-iido ka helaya shaksiga qofka qof waxbartay qofka waa ka fiican yahay ya hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna ilah baa yiri marka dadku isku mid maaha qofka aqoontale iyo qofka aqoonta waa kala duwan yihiin bulshadana waa u kala duwan yihiin shaksiyana waa u kala duwan yihiin isagay dhistaa xataa caqlay u yeeshaa qofka caqli aadan ahayn bay ku yeeraysa ya sababto a qofku markuu wax barto oo analysis subiyo oo uu wax fahmo waxaa weeye caqliyad dheeraaday leedahay ya maxaa leedahay caqligu midna waa u dhalasho qofka ilaah baa siiya innate intelligence baa leedahay ya mawhuub qofku ilaahay siiya wey midna waxaa weye acquire intelligence waa caqliyad qofku uu kasbado maqsuud waxaa leedahay caqligu yihahdo qofku dee aqoonta aada dhanaysaa iyo waxaad baranaysaah caqliyad zaa-id oo dheeraaday ku siinaysaa aragti dheeraaday ku siinaysaa ufuq dheeraada ku siinaya waad dhismaysa adiga marka shaksiyan baad dhismaysa ko familigaaga reerkaaga waad dhisaysaa markaa waxbaratoma waxaa baranaysaa dabcan way u badan tahay hooyada waxbaratay oo ilmaheeda hameenkii wax akrinaysa oo xisaabta udhigaysa oo homeworka jegaranaysa ee hooyada de aqo aqooni shaqa iskuma laha aqoonta ma gal ma garanaysa faa-idaday leedahay marka xataa familigii bas fiican buu yeelanaya family fiican oo aqoon leh oo wanaagsan ba abuurmaya bulshada u gudbaysaa marka iyo dan reer dalkaa la deganay waa kasii gudbaysaa iyo waxaad u gudbaysaa markaasi dalkaagii iyo horumarkii iyo dee adduunka maanta markii lahada dhaqaalaha iyo horumarka horumarkii dhaqaalahu wax suubiyahay ma aha macdan ma ku jirta iyo beera iyo soomaaliya ka macdan badan yaa naga qarsan annaga adduunka xoolaha markii la waxa la yihahdaa life stock per capita in the world marka laisu qaybiyo xoolaha dawadanka yeelay dadka annagaa ugu badan bad saddex kun iyo saddex boqol kilomitr aan leenahay wax kastaa ku jiraan macaadin baan leenahay beerahaan leenahay oil and gas baan leenahay maaragtay shidaal haddana fakri baan nahay soomaaliya dad fakriyaana oo ku dul fadhinaa barwaaqo dahab baan ku dul fadhinaa fakrina waana waa qaawada sababtu maxay tahay aqoonta kula soo bixina i technolojiyada hormarihi baana haysanin waxaa bedela dadka marka adduunka wax ka bedela oo waddan horumaraya waa dadka aqoontiisa weye hadda haddaad aragto electronicska meelaha yaallo oo dhan waxay kasoo xalaal ka sameeyaa south korea iyo taiwan iyo hong kong iyo singapore sooma maxay haystaan kuwaas singapore waa dhagax madow weeye shid malaysia waa hor iska ceyrsatay naga taga haddana wadama ugu qarasin bay ka mid yihiin waayo aqoonta geysa aqoonta ayaa difference aqoonta wey marka aad baan ugu waan ugu faraxsanahay inaadin hor imaado dee aan arko waxaa wanaaggan boon meesha aad ku haysaan waxaa rabaa marka inaad dha u dhabar adeegtaan baa la idinka rabaa